bismi illaahi raxmaan raxiim maanta waxaan idinku yeedhnay qoladiina saxaafadda inaan ummadda u bayaamino hadal maalmahan ama labada cishe u dambeeyeyba ay ku celcelinayeen oo ay ku celcelinayeen oo ay taarged ka dhigteen axsaabta mucaaradka rag u hadlayey oo magacooda ku hadlayey qaarkood labadaa arrin oo kale ah arrinta gegada dayuuradaha ee hargeysa iyo arrinta shidaal baadhista ah ee ka socotay gobollada bari marka hore intaanan taa gelin waxaa hadalka raggaasi ka dhadhamaysa oo buunbuuninta iyo saxaafadda qaarkeedna arrintaasi sida ay u dhigdhigayaan ka muuqata in ay doonayaan inay maxaan idhaahdaa dabadda u soo saaraan wax aan dalkan ka jirin inay dunida fahamsiiyaan oo ay dadka fahamsiiyaan oo ay caalamka u sheegaan in ay somalilan ka jirto nabadgelyo daro marka aada waddo ee aada waddo ee aada waddo arrinkoodu wuxuu ku ururayaa somalilan waxaa ka jirta nabadgelyo daro ilaahay baanu nabadgelyo darro ka magan gallay ilaahay waxaanu ugu xamdi naqaynaa in ay somalilan tahay dal iyo qaran jira waxaanu ilaahay ugu xamdi naqaynaa in ay somalilan dadkeeda iyo shacbigeeda yar iyo weyn haween iyo dumar culimo sheekh iyo shariif ganacsato arday shaqaale iyo shicibba iyoiyo dowlad iyo siyaasiyiinba aynu heegan u nahay inaynu nabadgelyadeenna ilaasano ilaahayna inagu guuleeyey oo aynu tahay taasi ta aynu sababtay ee fursadii noo siisay inay dowladina halkan ka jirto dalkana dimuqraadiyadina ka hirgasho iyaguna ay maanta axsaab mucaaradaho hadla noqdaan oo wixii laga wada hadlayaa ereyo la iswadaarsanaya uu yahay ilaahay baanu ugu xamdi naqaynaa waxaanu ilaahay ugu xamdi naqaynaa tiirkii ugu cuslaa ee ugu adkaa ee dowladnimada ee u hiilinayey kala dambaynta kala dambaynta low an orderka ee u hiilinayey inuu sharcigu shaqeeyo ee u hiilinayey inuu sharcigu qofka ka sarreeyo tiirkaasi waxa weeye marka uu sharcigu tol yeesho marka uu sharcigu tol yeesho sharciga tolkiisuna waa ciidamada ammaanka ee qeybaha kala duwan ee ciidanka cirka ciidanka beriga ciidanka dhulka ciidanka qaranka ciidanka nabad sugidda ciidanka bilayska ka badda ka xabsiyada ciidamadaas ayaa ah sharciga tolkiisa markaa tolkii ayaa xoogeystay tolkii sharcigaa xoogeystay waxaa xoogeystay ciidamadii oo derajadii loo qeybiyey wax fudud maaha dalkeenna toban kun oo askari ayaa la siiyey derajadii oo min alifle ilaa jaran qaatay oo oo waxa ka soo bixi kara iyo tabashada ka soo bixi kartaa ay noqotay mid yar oo iyadana xalkeedii loo fadhiyo oo de meel walo wax lagu qaybiyaba cabasha way jiraysaaye cabasho nidaamkeennaa waxyeesho aanay ahayn ma dalkaasi maanta ay suurto gashay labiyo labaatan sannadood kadib inaynu derajadii bixinno ayuu nina leeyahay waxaa ka jirta nabadgelyo darro xaashaakallah waxaan u sheegaynaa dowladda somalilan xukuumadda somalilan waxay ku guulaysatay darajadaa kasakow in ay markii ugu horreysay shirkadaha shidaalka iyo kuwa maalgashiga sameeyaa dalkeenna soo aaminaan oo ay yimaadaan in ay dhaqan gasho oo ay maalgashigii la yimaadaan oo hawshii ay bilaabaan inaynu innaguna khayraadkii aynu sannado iyo sannado iyo sannado sugaynay bal marun in obacda dhulkeenna waxa ku jira la eego inay eegaan wax kastaa dhici kara kol hadday xukuumaddu taa ku guulaysatay waa inaanu qofku noqonin xaqiir dafira waxa wanaagsan ee la samaynayo ee xaqira waa inuu qiraa oo uu yidhaahdaa xukuumaddu way ku guulaysatay inuu maalgashada aamino xukuumaddana aamino dalkana aamino nin maalgashanaya oo uu lacagtiisa malaayiin doolara geliyo shaqadu intay socotona wax kastaa way dhici karaan khilaaf baa iman karaa ma arrin maamul baa iman kartaa mid nabadgelyo qofof khusaysaa iman kartaa mid iskhilaafoo la isku qabto arrin farsamaa iman kartaa wax kastaa iman kara waxaysan tahayba waxay doontaba ha ahaatee shirkadaasi oo ay qalabkeedii iyo shaqadiiba joogaan laakiin imanka ay hawsha hakatay waxaa gacanta ku haya wasiirkii was- wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka iyo wasiirkii macdanta iyo biyaha iyo madaxdii ugu sarraysay shirkadda oo ay wadahadallo u socdaan saacaddan iminka aynu wada hadlayno kana hordhici mayno wixii ka soo bixi doona wadahadaladooda laakiin waxaan idinku bishaaraynaynaa inaanu wadahadalladaasi ahayn qaar inay niyad jabiya iyo inay shirkaddii inaga tegi doonto aanay noqon doonin insha allah waxaan idiin sheegaynaa arrinta airbortka waynu ku guulaysanay dayactir baa lagu sameeyey kan iyo ka berberaba shirkadda dayuuradaha idinkaan idinka codsanayaa qolodiina tiifiyada weliba si gaaraan qolodiina tiifiyada uga codsanayaa ilaah baan idinku dhaariyey shirkaddii dayuuradaha ee ethiopian airline ee soo degtay ee weyneyd ee kabtankeedi ka soo degay markii aa waraysanayseen wixii uu yidhi warkaygan raaciya markaad sii daynaysaan haddii uu yidhi meeshu meel wanaagsan maaha maalintaa mar labaad yuu soo noqon midda labaad baa se ka sokaysaba shirkadda ethiopian airline waa private shirkad dowladda somaliland leedahay maaha waxay la mid tahay shirkadaha dayuuradaha ee yimaada ee markay iyagu muraad u leeyihiinna yimaada marka aanay iyagu muraad u lahaynna aan imanaynin qasab maaha inay timaadiya inaanay imanin waa shirkad ganacsi xidhiir bay inala yeelataa horumar la gaadho iyo horumar la-aan la gaadho maaha waa xi- shirkad ganacsi oo meesha dakhli ka soo galo iyadaa imanaysa marka ay dakhligeeda iyo daraheeda ku arkayso iyadaan imanaynin laakiin arrin siyaasadeed ma aha waa arrin ganacsi wey waa arrin ganacsi ma aha in laga dhigo dabadeetana dalkii iyo somalilandba inay kharibmeen garoonkii dayactirkii lagu sameynay inuu been ahaa muu ahayn adeer run buu ahaa waa tii dayuuraddu fadhiisatay run weeye oo shalay may soo fadhiisan run weeye oo berri way iman doonta marka adeer mushkilad maaha waa arrin ganacsi weeye dayuuradaasi markay fursaddaasi timaado iyadaa iman doonta alxamdulilah wasiirkii duulista iyo wasiirkii arrimaha dabaduna isla arrintan way u joogaan adisababa waana howl maalmeedka caadiga ah ee aynu ku soo jiidanayno sharaa'iga iyo dadka maalgashiga halkan ka samaysanaya waxa weeye markay ganacsi tahay labada qofay wax kala iibsanayaa khilaafkoodu wuxuu ka dhalan karaa uun gorgortankaasi wuxuu ka dhalan karaa isu imaad waxa muhiima uun inuu dalkeenu yahay dal opina oo ob- oo la aaminsan yahay oo la imanayo oo ay dowladnimadiisii lagu kalsoonaaday oo nabadgelyadiisii lagu kalsoonaaday qolada mucaaridka waxaan kula talin lahaa annagu ma doonayno inaynu idinla yooyootano gaara gaar ahaan xisbiga wadani guddoomiyahoodu waa guddoomiye sharaf le waana guddoomiyaha golaha wakiilada xukuumadda wadani waxay ku canaanataa in ay aamusan tahay xukuumaddu guddoomiyahoodana waxay ku canaantaan inuu aaminsan yahay labaduba adeer way kaa xogogaalsan yihiin sababtay u aaminsan yihiinna waa ixtiraamka dadka iyo inay diidayaan inaynu noqonno kuwa yooyootama oo murma danaha qaranka waxaynu isu sheegaynaa inagoo mas-uuliyadda xambaarsan inagoo mas-uuliyadeenna xusuusan inagoo dadkeennana u turayna alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin dadaalkeennana ku xamdi naqayna ilaahay marka uu wax wanaagsan ku siiyo waa loo xamdi naqaa markuu ilaahay fursadda kuu fududeeyo waa loo xamdi naqaa ilaahay haddaad u xamdi naqi weydo oo aad dabadeetana mar walba shaarka dhinaca kale u gashato oo aad kalarka rogto dee adigaa dalbaday inuu shaarka aad gashan tahay noqdo mid lagu yidhaha maqluub baad u xidhan tahay laakiin dalkeenu shaarka maqluubu ma xidhna si toosuu u xidhan yahay waanaynu ku xamdi naqaynaa waxaan idin odhan lahaa qoladiina saxaafadda waxaan ku bogaadinayaa maalmahan dambe intii a idinku isku noqoteen waxaa u muuqataan inay mas-uuliyaddii qalinka iyo tii kamaradaha iyo tii maxaan idhaahdaa idaacadahaba sida idaacadahan caalamiga ah oo kale aada noqoteen oo mas-uuliyaddiinu ay ay- ay soo korayso aad baan idinku dhiiri gelinayaa arrintaanu meesha dee isugu nimi waxa weeye arrintaa wasiirku ka hadlay een, ugu horreyn anigu aada iyo aad baan waxaan jeclahay inaan dhowr kelmadood ka hadlo qodob waxa weeye haddaanu nahay dowladda uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed sa- maxamuud silaanyo aad baanu uga xunnahay dadweynaha reer somalilan ee maalgashiga sameeyey ee kharashka galay ee ugu talagalay inay kaga shaqeeyaan maxaan ku dhahdaa shirkadaasuna ay- ganeel ay qandaraasya siisay waxaanu kale u sheegaynaa inaanay shirkadaasu siduu wasiirku sheegay a- shirkad si rasmiya dalka uga baxday aanay ahayn ee arrinteedu ay tahay arrin xakisa sidaa wasiirku sheegayna de wasiir alkhaarajigii iyo wasiirkii macdantu mudanayaashaas maxamed yuunus biixi iyo xuseen cabdi ducaale labaduba ay wakhtigan xaadirkaa la fadhiyaan shirkadda madaxdeedii go-aan wada jirana aanu ka filayno shirkadda ma- eh, maxaan ku dhahdaa madaxdeeda iyo labadaa wasiir inay haddii la yidhaaho si dhaqso ah ay maxaan ku dhahdaa ay usoo wada saaraan waxaanu kaloo aada iyo aada uga xudnahay dadweynaha jamhuuriyadda somalilan ee qaarkood ay ka iibsadeen tigidho shirkadda ethiopian airlines ilaa dhowr maalmoodna sugayey inay diyaaraddaasu qaaddo oo ay geyso maxaan ku dhahdaayey hooyadii ho- hooyadii hooyigii ay ku noolaayeen oo kale ah dhowl dee dalalka adduunka meelo ba- meelo badan ee, ka kala jaada laba wasiiroo wasiirkii duulista iyo hawada iyo wasiirkii maxaan ku dhahdaayey daakhiligu labaduna ay joogaan addis ababa midna aynu isla fahanno shirkadda inkastaynaan lahayn xaq waxaa loogu leeyahay oo dowlad ahaan aanu u sheegaynaa shirkadda maxaan ku dhahdaay ethiopian airlines waa laba midun in ay diyaarad dadkan u keento qaada oo geysa dhulkii ay ku sina maxaan ku dhahdaay ay tigidhka u goosteen ama inay ku wareejiso diyaarad kale oo qaada dadkan oo maxaan ku dhahdaa tigidhadooda diyaaradaha kale ee dee somalilan ka shaqeeya ama maxaan ku dhahdaa ay ku wareejiso wax kale oo u dhexeeya labadaas aanay jirin arrinta ay wasiiradu u maqan yihiinna ay maxaan ku dhahdaa caynkaa tahay labada shirkadoodna arrimahooda ay ku salaynayaan siduu wasiirku sheegay nabadgelyo la-aan somalilan ka jirta waxa la yaabkii le waxa weeye waxa ay shirkadahanu ka qaadanayaan hadalladan waxa weeye waa xisbiyada mucaaradka ah oo publicly iyagoo aan xishoonayn oo aan dalkooda iyo dadkooda midna u danaynayn mucaaradnimo iyo kursi siday u helaan iyo siday dadka u kiciyaan awgood mooyaane wax walba ku salaynaya nabadgelyo iyo waxyaaba maxaan ku dhahday waxyaabo kale oo oo aan meesha oolin waxaan leeyahay ninka doonaya inuu kursigan dalkan ku fadhiisto ee uu madax ka noqdo ama wadani ha noqdo ama maxaan ku dhahdaay ha noqdo maxaan ku dhahdaay ucud ha noqdo ama nin kale oo iyaga la xidhiidha ha noqdo inay ku khamaaraan inay ku khamaaraan waxa quraya aynu ku faano haddaynu dal iyo dad nahay oo ah nabadgelyada somalilan waxay tahay waddankan ka yimi Ame- Ame- america magaalooyin baa jira maalin walba toban lagu dilo ama shan lagu dilo haddana lama yidhaha nabadgelyaa ka socota aniga wasiirka afar wasiir baanu ku tagnay labadaa maanta etoobiya ku waqan wasiirka daakhiliga iyo wasiirka maxaan ku dhahdaay duulista iyo hawada iyo wasiirka wa- dowlaha waxbarashada ayaanu og ka tag ayaanu ku tagnay wiig baanu ku dhammaynay oo aan cidi dib ugu noqonayn annagoon ku talagelin baanu soo marnay burco markaasaanu sayaro tagnay oo dadka been laga mucaaridiidiin been ka dhergisay dadka war waxyaabaha qaarkood waa in laga xishoodaa dalkan dad baa usoo halgamiyey maata iyo wa- waayeel iyo carruur baa ka buuxda in lagu khamaaro oo rag waddankan taladiisa doonaya inay qabtaan ay maalin walba shir jaraa'id qabtaan oo adduunyada inta kalena ay ka qaadato oo aanay xitaa digigaxanayn markay ummadda la hadlayaan inay somalilan nabadgelya la-aani ka jirto adeer wax loo dulqaadan kara maaha ummadduna xaq bay u leedahay inay ka hadlaan oo ay yidhaahdaan de hadday mucaaridku ka hadlayaan nabadgelyo la-aan maxaa u diidaya shirkadaha dalka maalgashiga ku samaynaya iyo dowladaha adduunku labaduba inay yidhahaan nabadgelya nabadgelya la- nabadgelye la-aan baa ka jirta waxaan kaloo ku darayaa waxay baraysteen cay aan waajib ku ahayn dadnimadeenna iyo dalnimadeenna midna karaamay ummaddu leedahay anigu ma caytami karno xil baanu ummadda u haynaa madaxweynaha say uga hadlayaan waa ka wada waraysaan haddaad ummadda somalilan tihiin madaxweynihii ummaddu ay dooratay siday ula hadlayaan wax loo dul qaadan kara maaha oo waxyaaba aanu geyin baa jira dee maxaan ku dhahdaa ragga madaxdaysa wasiirada ay leeyihiin airbood buu cunay iyo waxaanuu sameeyey waxaanuu kalay caddayn baa laga rabaa waa inay caddeeyaan waxa ay ku hadlayaan xisbiyada mucaaradka ma aha in qofka bini aadanka ah isagoo xil haya isagoo maxaan ku dhahdaa dalkan iyo dadkan u dadaalaya in sida dee aan waxaynaan dhaqan iyo hiddo midna aynaan ulahayn aanu ku caysatna maaha oo la yidhaahdo ilaa madaxweyne ilaa wasiir waa tuug war wax shaqaynaya maaha waxna waa inay ummadda kala xishootaa waa inay kala dambaysaa waa in karaamadiisa nin walba la siiyaa dal dimuqraadi aynu nahay weligeenna ahayn waa loogu talagalay inaynu kar- tartan galno siyaasadeed laakiin looguma talagelin inaynu iscayno sida ciyaala suuqa dee adigoo madaxnimo sheeganaya wax loogu talagalay maaha dalkan waxay ummaddu qaadatana maaha wax dalalka kale adduunka jooga ama sharaaki jiraana inay qaataan ma aha ragga hadlaya xisbiyada ka hadlayana waxbaa la cunay waa inay caddayn dadka soo hordhigaan malawaal maaha kursi lagu doono oo dadka magacooda iyo sharaftooda iyo qiimahooda doono lagu yidhaahdo waxaanu leenahay iyagana u sheegaynaa ku celcelinayna hadmanaha dalka ma joogaani de umalayn maayo raggan sidan u hadlayaa inay dalkan joogaan umalayn maayo ee waxaanu ku celcelinaynaa somalilan nabadgelyo xuma ka- kama jirto dalal badan oo adduunka ayaa ka nabadgelyo xun oo ictiraaf haysta waxaanu adduun weynaha u sheegaynaa wasiiradaasuna ay u maqan yihiin oo ay shaqo qaran ku maqan yihiin waxa weeye inaan somalilan nabadgelyo xuma ka jirin
intaasi kadib dhegeystayaal saxafiyiintii ka soo qaybgalay shirkaasi jaraa'id waxay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan ay weydiiyeen su-aalo kala duwan oo la xidhiidhay arrinta ay u qabteen shirka jaraa'id iyo weliba idaacadda koob iyo afartanka mitribanan radio hargeysa oo maalmihii ugu dambeeyeen hadal waxaana wasiirka warfaafinta uu ku jawaabay sida
ma su-aalaana kooda jawaabe
cadaani dabcan wasiir wasiir dowlaha maaliyadda een, wuxuu ka hadlay qodobo kala duwan dabcan qodob ka mid waxa ahaa in shirkadaha muqadoodu ay war mucaaradka ka heleen intay sheegeen nabadgeli daro ka shirkadahan ma war baa laga hayay iyago ay ku sheegeen waayo ilaa hadda xog lagama hayo ay kuleeyihiin Een, waxaan somaliland uga baxnay nabadgeli daraa jirta marka dhinacoodu ma war baa laga hayaa ilaa hadda ma doonayno inaanu ka hadalno imka shirkadda een, shidaalka shirkadahaasi eh, shirkadda shidaalka maadaama shirkadii shidaalka okay iminka ma doonayno inaanu si toosa uga hadalno shirkadaasi shidaalka een, iyo waxa ay xukuumadda ku wada hadlayaan xukuumadda wadahadal baa wada socda wadahadalku london buu ka socdaa labadii wasiire wasiirkii arrimaha dibadda iyo wasiirkii macdanta ayaa ayaa meeshaa jooga wadahadalkoodaasi saacadaha soo socda ayaynu jawaab ka heli doonaa waxa ay shirkaddu ku dacwootay ama ku andacootay iyo dhammaadka wadahadalkaasi waxa uu noqon doono laakiin ujeeddada wasiirka waxa weeye ee ugu muhiimsani mucaaradku maalin walba waxay ka hadlaan nabadgelyo daraa dhacday nabadgelyo daraa dhacday idinka oo miidiyaha ahina dabeeta waa ka qortaan waa baahisaan Eh, shirkadan iyo sharaa'iga kalena waa ka mid dadka akhrista waxaan idinku aa qoraysaan ama dhegaysta waxaan aa baahinaysaan way dhegaysan karaan markii nin weynoo siyaasiyahoo dalka iyaga nabadgelyo daraarne ka jirta waa wax dhagahooda geli kara ila waa bini aadmi oo iyagu dalkayna lama laha ee waa ka mas-uulka ah ee- ee siyaasadda mucaaradka ah iyo ka muxaafidka ah u ahay labaduba waa u somalilan daris waana u siyaasiyiin waaweyn marka marka idinkuna baahisaana sii qaadaan ee warkii qaadaan in laga akhristo ayuu u jeedaa wasiirku kuwa mucaaradku sabab bay u yihiin waxa dunida dhagahooda ku badiyey nabadgelyo daraa jirta sabab bay u yihiin saasuu ujeedaa wasiir waxaan jecel inaan su-aal weydiiyo nabadgelyo darrada ku saabsan xisbiyada mucaaradka aada sheegtay gobol waxaa hadlay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka faysal cali waraabe oo sheegay in dalka nabadgelyo darra ka jirto shirkadaha shidaalkuna ay yihiin kuwa maafiya ah oo ku meel madow ku yimid isla markaasna wax nabadgelyaha somaliland ka jira miyaanu jirin xeer ishortaagay ama isaga ama xisbiyada laftooda aad kula xisaabtami kartaan inta aan ka- ka badnayn shirtir ay su-aasha labaad waxay tahay qolada wadani waxaa la hadlay waxay sheegeen in xukuumaddu isceshay taqaan ahaan fadal doctor fadal oo arrimaha dowladda u qaabilsan labadaas su-aal baan jeclay sadaa horta waxaan ku horeynayaa ninka lagu dhaha faysal cali waraabe waa dhegaysateen oo in badan isagoo waxaa ka hadlayo waa dhegaysateen Een, waxaan jeclaan lahaa oon idinka codsanayaa isagoo marar badan leh dalkayagu waa nabad uu wanaagsan yahay soomaaliyana la mid ma nihiinna waa haysaan Een, marka uu tan idiin sheego inaad ta kalena baahisaan baa fiicnaan lahayd laakiin waxaan doon idiin sheegayaa ka mid weeye raggan uu iminka wasiirku sheegaya faysal weliba waa kuwa ugu horeeya ee ku celceliya maalmahan dambe nabadgelye daraa jirta nabadgelye daraa jirta Een, dalkana waxaa ilaaliya dadkiisa waxaa ilaaliya ciidamadiisa ciidamadiisii oo weliba boolis iyo militariba iminka derajana qaatay marka waxaanu leenahay sharcigu maanta maalin uu ka xoog fara badan yahay ma jirto
su-aal baan weydiin lahaa waxay la xidhiidhaa tan ammaanka ee shirkaduhu uga baxan dalka dowladdu iyadaa ka mas-uula ammaanka dadkeeda iyo dalkeeda iyo dad kastoo ajaanib ah oo dalka joogta shirkadahan iyadaa heshiiska la gashay miyaa dowlad ahaan u qancin kari weyday in dalka nabadgelya ka jirto halkii mucaaradka ka dhegeysanaya waan kuugu celceliyey adeer waan kuugu celceliyey waxaan ku leeyahay dowladdu waa ta ku qancisay in sharaa'iga ay shirkadahaasi ka mid tahay dalka labaatan iyo laba sannadood kadib ay aaminaan nabadgelyadiisa dowladdu waa ta ku qancisay inay la timaado nidaam iyo heshiisyo ay la gelayso oo la aamini karo dowladdu waa ta ku qancisay in ay shirkadahaasi hantidooda gashan karaan halkan oo halkan ay tahay meel uu sharci ka jiro marka taasi waa sababta keentay marka horeba dowladda marka horeba laba iyo labaatan sannadood kadib ku qancisay inay yimaadaan inay joogaanna way ku qancin karaysaa inay joogaan bay kaa jeceshahay inay joogaan bay kula jeceshahay waxaynu doonaynaa inay xukuumaddanna legasigeeda ku jirta oo guusheeda ku jirta inay shirkada keentay maanta waxaanaynu ka hadlaynaana uu yahay alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin shirkadda shidaalkii ma qoday mise may qodin daraad kamaynaan hadli jirin waxaas manay jiri jirinba marka maantana waa innaga ku guulaysanay iminkana weli xukuumadda waa ta wadda ee wadahadallada ay lendhan ka socdaan warbaahinta qaarsaar waxay qoraysay in aan idaacaddi lix calaamadaana hadin in arrimaha iyaga maxaa jiroo sheeg Een, idaacaddeenna waa ogtihiin oo waa idaacad een, casri ah waddanka shiinahaynu ka soo iibsanay waa run markan waa markii labaad ee, een, een, intay jirtay ee hadlaysay ay aamusto idaacaddu arrintan oo aamustay ma aha arrin cillad maamul maaha waa cillad fararsamo waa cillad aanu ilaa iminka u malaynayno inay korontadu sababtay inay korontadu sababtay laakiin waxaa gacanta ku haya khubaradii chiniiska ahayd ee gaca- ee samaysay idaacadda iyo injineeradeennii baa gacanta ku haya rajana waanu ka qabnaa inay kacdo